الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال الناظم رحمه الله تعالى وادرع جدا وكدا واجتنب صحبة الحمقى وأرباب الخلل بين تبذير وبخل رتبة في كلا هذين إن دام قتل لا تخض في صب أسا في صب في صب سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل وتغافل عن أمور إنه لم يفز بالحمد إلا من غ- من غفل sheekhu raximah اllahu tacaala wadaric diric ka dhigoo ku labiso jiddan dadaal aad cilmiga ku dadaalaysid iyo khayrkii wanaagga wakaddan waxaad ku labisataa kadi iyo tacab wajtanib ka dheerow oo ka fogow suxbat alxamqaa kuwa markaasi nacasyada inaad la saaxiibto wa arbaab alkhalal iyo kuwa markaa ceebaysan oo fasaqada inaad la saaxiibto iska jir wuxuu ku talinayaa sheekhu raximah اllahu tacaala inuu qofku dadaalo oo wixii markaa wanaag ah ku dadaalo oo u dheereeyo oo markaa uusan ka gaabin waxaa dhici karta hadduu ka gaabiyo inuu markaa sidaa ku dhaafo ayaa dhici karta marka inuu jiddi iyo kedi labaduba la yimaado yani cilmiga iyo wanaagga uu markaa ku jiro wixii wanaagga waa loo dheereeyaa oo waa loo degdegaa nusuustuna saasay markaa inoo sheegtay wasaaricuu ilaa makfirati min rabbikum u degdega yani dembi dhaaf xagga alle ka ahaaday wafii dalika falyatanaafasi ilmutanaafisuun in loo tartamo ayay inoo sheegtay wuxuu kaloo booriyey in laga fogaado oo laga dheeraado in lala saaxiibo kuwa markaasi ee caqligooda uu yar yahay alxamqa yani waa in la yihahdo waa jamcu axmaq axmaq baa xamqa lagu jamcinayaa waxaa kaloo markaas suurtagala in la yidhaahdo waa xamqa waa gabadhii markaasi ee nacasta ahayd weye labaduba in markaasi laga fogaado waa shay markaasi maxmuuda weeyaan maxaa yeelay yani nacasnimadu waa cudur qofku hadduu markaa kuwaa la saaxiibo waxaa dhici karta in wax ka mida ka soo gaaraan nacasnimadoodii ayaa dhici karta waa cudur markaa dawo loo waayey xanuunkaas shaacirku wuxuu leeyahy likulli daa'in dawaaءun yustaabu bihi ila اxamaaqata acyad man yudaawiha cudur kastaba wuxuu leeyahy dawo lagu daweeyo nacasnimada mooyaane yani waxa wey yadu markaa dawo waa loo waayey oo markaa dawo markaasi ma leh marka qofku waa inuu dadka noocaasa ka fogaadaa waayo waxaa dhici karta yani waxaas inay ayayana sabab u noqdaan inuu la mid noqdo arbaab alkhalal waxaa loo jeedaa waa kuwa fasaqada oo xumaanta iyo fisqiga ku dhex jira khamriga cabaya yani sariqada wax dhacaya yani zinaysanaya dadka noocaasoo ceebaysan inaada markaa la saaxiibinooda ka fogaato ayuu markaa boorinayaa maxaa yeelay asaaxibu saaxib say carabtu yidhaahdaan saaxiibku qofku waa jiidaa oo marka waxa uu ku jiro kugu jiidayaa adoo laga yaaba inaad beri ka tahay oo naftaadu aysan doonaynin ayaa haddana waxaa dhici karta min xayu laa tadri meelaadan ogeyn inuu kaa soo geliyaa dhici karta almaru calaa diini khaliili qofku waxaa isku diin yihiin saaxiibkii marka waa cidaad saaxiib ka dhiganayso waa inaad iska egtaa falyandur axadukum man yukhaalil wadaric ku labiso oo diric ka dhigo jiddan dadaal iyo wakadan tacab wajtanib ka dheerow suxbat alxamqa kuwa markaas wax magaradkan caqliga lahayn inaad la saaxiibto waa arbaab alkhalal iyo kuwa markaasi ceebaysan oo xumaanta iyo fisqiga ku dhex jira bayna tabdiirin wa buklin rutbatun fakilaa haadayni indaama qatal bayna tabdiirin wa buklin rutbatun darajo ayaa waxay ku sugnaatay bayna tabdiirin tabdiir waxa loo yaqaano iyo wa buklin bakhaltinimo tabdiirku waa xoolihi marka lagu ciyaaro bukli iyo marka xoolihi lagu bakhalo lagu fara adayga wey fakilaa haadayni labadaa mid kastaoo ka mida tabdiirka iyo bukhliga indaama hadduu daa'in noqdo oo joogto hadduu noqdo atala qatala saaiibahu saaxiibkiis ayuu dilayaa wuxuu ku talinayaa sheikhu raximah اllah inaad ka fogaato wax loo yaqaano tabdiirka waxaa kale jira israaf iyo tabdiir baa kale jira israafku waxaa weeye shay marka hore mashruuc ahaa inaad markaasi la timaado laakiin aad wax ku darto hada huwa alsraaf baa la yihaahdaa allana quraanka waa inoo diiday walaa tusrifuu inahu laa yuxib اlmusrifiin yani israaf iska ilaaliya maxaa yeele ilaahay ma jecla kuwa markaa musrifiinta ilaahay ma jecla markaas israaf baa la yihahdaa tabdiirku wuxuu noqonayaa waa shaygii ama maalkii meeluusan ku ku habboonayn in lagu bixiyo hada huwa tabdiir waa meela marka horeba aan banaanaynba in lagu bixiyo kaasaa tabdiir la yihaahdaa marka farqigaas ayaa udhexaynaya lakin israafku waa shay marka hore banaanaa laakiin xadkiisi la dhaafinayo tabdiirku laakin waxaa weeye meelaan sharcigu fasixin in wax lagu bixiyo inuu qofka xoolihiisa ku bixiyo hada huwa atabdiir mubadir baa qofkaas loo yaqaano xoolaha saa yani ugu ciyaaraya oo ku bixinaya meelaan sharcigu uusan ogolayn sida khamrigii sida markaa xumaanihii qaadkii yani mukhadaraadkii qofka ku bixinaya maalkiisa mubadir baa la yihaahdaa allana wuxuu yihi ina almubadiriina kaanuu ikhwaana shayaaiin wa kaana shayaanu lirabihi kafuuran kuwa mubadiriinta oo xoolahooda ku ciyaaraya yani waxa waa shayaan bay walaalo leeyihiin shayaan walaalkiis weeyaan marka shayaanna waa la garanaya rabbi waa ku gaaloobay marka waxaa jirta martaba udhaxaysa tabdiirkaas oo xoolihii meelaan sharcigan lagu bixiyo iyo bukli bukliguna waxaa weeye in xoolihiiba la bixin waayo yani xaqa xataa lagu laha waajibka qofku inuu ka bixin waayo xoolihi way dhaafayan haddaan bixiyo taasna bukli baa la yidhaahdaa marka martaba udhaxaysaa jirta oo aan tabdiirna ahayn buklina markaasi aan ahayn alla markuu ka warramaya cibaaduraxmaan sifaatkooda waxaa ka mid a wاladiina ida anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wakaana bayna dalika qawaama cibaaduraxmaan waxaa ka mid a sifaatkooda idaa anfaquu markay bixiyaan xoolaha ay bixinayaan lam yusrifuu israaf ma sameeyaanoo xadka ma dhaafiyaan oo meeshii loogu talagalay meelahan kuma bixiyaan walam yaqturuu iktaarna ma sameeyaanoo ciriiri ma geliyaan ciday markaa wax siinayeen wakaana bayna dalika qawaaman meel dhexdhexaad ah oo tabdiirna aan ahayn israafna aan ahayn tabdiirna aan ahayn yani buklina aan ahayn ayay markaasi ku bixinayaan arinkaa isagoo rabbi tilmaamaya walaa tajcal yadaka maglunata ilaa cunuqika walaa tabsuthaa kula albasdi fataqcuda maluuma maxsuuran gacantaada ha fidin yani maalkii oo dhan ha bixino meelaan saxayn ha ku bixin ayib walaa tajcal yadaka maglunatan ha ka dhigin gacantaada mid xiran oo khayrkii laga xiray oo hore waxaan bixinaya ma jirto waan iska haysanaya xoolahay saa ha oran walaa tabsuha kula albasdi hana wada bixin xoolihii marka dhexdhexaadkaas ayaa la doonaya marka sheekh wuxuu leeyahay waxaa jirta martabo udhaxaysa labadaa martabadood ayaa jirta oo aan tabdiirna ahayn markaasi buklina aan ahayn bukligana waa la diiday oo sharcigu waa inoo diiday itaqu shuxa faina shuxa ahlaka man kaana qablakum war shuxiga iska ilaaliya iyo bukliga maxaa yeeley shuxigaas wuxuu halaagay ummadii idinka horreeyey buu halaagay ayib bayna tabdiirin rutbatun darajo ayaa ku sugan bayna tabdiirin xoolihii oo lagu ciyaaro iyo buklin xoolihii lagu gacan adaygo fakilaa haadayni labadaa mid kastoo ka mid waa bukliga tabdiirkii indaama hadduu daa'imo qatala saaxiiba saaxiibkiisa waa dilaya seebuu u dilayaa tabdiirku waxaa markaas waa macsiyo bukligu waa macsiyo macsiyaduna qofka markaas way halaagtaa macsiyaduna qofka waa halaagtaa marka labaduu qof waa ku halaagsamaya laa takhud fii sabi saadaati madow inahum laysuu biahli lizalal watakaafal can umuurin inahu lam yafuz bilxamdi ila man afal laa takhud ha dhexgelin fii sabi saadaatin niman saadaad ah oo madax ah caydooda kuwaasoo madow tegey inahum ayagu laysuu may ahaan biahlin kuwa ahl u ah lialali zalal iyo markaa khaa wuxuu tilmaamaya sheekhu raximah اllahu tacaala yacni inaan dadkii dhintay inaan wax laga sheegin oo aan markaasi la durin nebiguna arrinkaas waa inoo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam oo waa inoo diiday laa tasubu اlamwaat fainahum qad afdow ilaa maa qadamuu dadka dhintay ha caayina waxa ka sheegina maxaa yeelay waxay hormarsadeen way la kulmeen wax kasta kugu sameeya qofkaas dhib kasta ku soo gaarsiiyo marba qofku hadduu dhintay farha ka qad laa tasubu amwaat yani dadka dhinta caayina fainahum qad afdow ilaa maa qadamuu qofkan dhintay wuxuu hormarsaday oo intuu adduunka joogay uu sameeyey xaggaasu ugu tegayaa in khayra fa khayru wain shara fa shar hadduu wanaag sameeyena waa ka horeya waa la kulmayaa hadduu shar hormarsadayna waa la kulmayaa faman yacmal mihqaala darati khayran yara waman yacmal midqaala darati sharan yara waxaa laga soo reebayaa hadduu qofkaas xumaan ka tegey xumaantina weli ay baaqi tahay oo markaas xumaanta uu ka tegey weli lasii faafinayo waa laga digaya waxaa laleeyahay xumaantaasi yani waxa hebel uu ka tegey waa midaan banaanayn wey taasoo kale asaga khayr bay u tahay khayr bay u tahay oo asaga markaas xan ooma noqonayso waayo waxaa dhici karta xumaanta uu ka tegey dad badan inay kaga dayanayaan haddii laakiin laga digo la yihah xumaantaas uu ka tegey yaan lagaga dayan waa waxaan bannaanin haddii la yidhaahdo dad badan oo raaci lahaa oo markaasi hadhow yani in dembi loo qoro u sababi lahaa baa ka joogaya marka adugu waad u nasteexaysa markaasoo kale marka haddii xumaan uu ka tegey kutub buu qoray maalan yani xumaan uu kaga hadlayo oo markaasi sida kutubta khuraafaadka iyo shirkiga iyo kufriga kutub noocaasuu ka tegey inaad dadka oga digto tirahdo hebel waa dhintay raximah ullah laakiin kutub noocaasuu ka tegey war kutubta iska ilaaliya waa nasteexo waa wanaag waa khayr baad markaa u samaysa lakin waxaa loo jeedaa inaad iska caydo qof markaa bilaa micno ah oo bilaa micno aad u caydo taasaa la diidayaa oo sharciguna markaasi uu inoo diidayaa laa tasubu اlamwaat si gaara wuxuu sheikhu u xuseeyaa saxaabadii dhintay ridwaan ullahi calayhim inaan wax laga sheegin oo waxaa jira niman raafido la ohan jiray oo saxaabada lagu imtixaamay baa jiray oo yihi saxaabadu way wada gaaloobeen saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam way gaaloobeen bay yihahdeen ilaa fara ku tiris dhowr nin oo yani marka dhowr nin mooyaane inta kale kufaar bay yihahdeen nimanka noocaasa ayuu sheekhu talmiixinayaa oo ishaaraya nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa tasubuu asxaabii war saxaabadayda ha caayina fawaladii nafsii biyadi allaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay low anfaqa axadukum midla uxudin dahaban haddii midkiin uu bixiyo buurta uxud oo dahab ah maa balaqa mudda axadihim walaa nasiifa midkood mud uu bixiyey ama mud niskiisa uu bixiyey ma gaarayo marka saxaabadayda ha caayan waxna ha ka sheegina marka si gaara arrinkaas ayuu tilmaamayaa imaamu طaxaawi raximah اllah wuxuu odhanayaa wa culamaau الsalafi min الsaabiqiina wman bacdahum min الtaabiciin laa yudkaruuna ila biاljabiil waman dakarahum bisuuءi fahuwa calى gayri الsabiil culammadii salafka waa saxaabadii iyo taabiciintii wanaag mooyaane xumaan laguma sheegayo wanaag unbaa lagu sheegaya waman dakarahum bisuuءin qofka xumaan ku sheega oo caayo af lagaadeeya fahuwa calى gayri الsabiil qofkaasi wuxuu hayaa wadadii saxda wadaan ahayn buu hayaa wado qaldan buu hayaa haddaad aragto nin saxaabadii wax ka sheegaya oo saxaabadii caayaya waa qof lunsan qofkaas waa qof lunsan cumar bn cabdilcasiiz raximah اllah waxaa laga soo wariyey inuu yihi markaasi tilka dimaaءu طahara allahu minha suyuufana falnuطahir minha alsinatana dhiigagaasi waa wixii saxaabada ka dhex dhacay kuwa sheegsheegayuu maqlay markaasa wuxuu yihi waa dhiig ilaahay markaasi saafaheenna uu ka ilaaliyey xilligaasi marka dagaaladu ay dhaceen anagu baana joogin seefna maana qaadan ilah baa naga badbaadiyey ilah baan xilligaan markaasi kuwa jooga naga dhigin mar hadday saa tahay ilahay seefaheenna dhiigooda uu ka ilaaliyey carabkeenna aan ka ilaalino carabkeenna aan ka ilaalino oo markaa carabka yaana waxba kaga sheegin saxaabadii iyo dadkii markaasi wan wanaagsanaa laa takud ha dhexgelin fii sabi saadaatin niman saadaad ah oo markaasi sharaf leh caydooda ha dhex gelin kuwaasoo madow tegay inahum laysuu kuwaasi may ahayn biahli kuwa ahl u ah lizalali zalal yani hadduu ujeedo may gafi jirin oo may qaldami jirin sax maahan oo saxaabadii iyo ciddii ka dambeysay macsuum may ahayn macsuum may ahayn hadduu ujeedo niman xaqa ku dadaalay ahaayeen oo xaq raadis ah taasi sax weeye oo xaqdoon bay ahaayeen saxaabadu iyo markaa dadkii wanaagga lagu yaqaanay yani waxa ka dhacayna waxay u qasdeen oo marka ay camdi u sameeyeen may ahayne wax markaasi khata oga dhacay ayuu ahaa marka haddii laysuu biahli dalal hadduu oga jeedo ma qaldamaan taasi sax maahan way qaldamaan laakiin yani wanaagyo badan ay sameeyeen ayaa markaa loogu dhaafaya wixii ka dhacay waxay sameeyeen oo markaasi ay intay dadaaleen ijtihaad sameeyeen ka dhacayna qofka mujtahidka laba ajar buu leeyahay hadduu xaqi asiibo hadduu xaqi gara marana hal ajar buu leh marka laba gooroo markaas zalal waa ka dhacayay oo markaa macsuumiin may ahayn inahum ayagu laysuu may ahayn ahlan lizalal biahlin lizalal kuwa markaa zalal iyo simbirraxasho ahal u ah may ahayn marka zalal waa ka dhacayay laakiin marka loo eego dadka kale zalalkoodu waa yaraa xaq raadisna way ahaayeen xaqay ku dadaalayeen wtagaafal can umuuri inahu lam yafus biاlxamdi ila man afal waxaa laga soo reebayaa yani qofka dhintay oo markaasi wax laga sheegayo yani waa laga soo reebayaa markaasi lix qolo waa laga soo reebaya oo lix qol wax waa laga sheegi karaa lix qol wax waa laga sheegi karaa sharcigaa baneeyey laysa اlkalaamu bgiibati fi sitati mutadalimi wamucarifi wamuxadirin wlmudhirin fisqa wmustaftin wman alaba alicaanata fi isaarati munkarin in qof wax laga sheego sharcigu waa diiday oo la duro oo la dhaleeceeyo lix qolo laakiin waa laga soo reebay maxay yihiin waxaa wey mutadalimin qof dulmi sheeganaya qof dulmi sheeganaya dulmigiis inuu sheegto waa u banaanta qof baa dulmiyey qofkaa dulmiyey waa dhintay ma noola ama waa nool yahay waxaa banaantu maxkamadda tago inuu dulmigiisa sheegto hebel baa idulmiyey gurigaygiiba iga qaatay dhulkaygiiba iga qaatay waxaasu igu sameeyey wax banaan wey sharcigu waa ogolyahy mutadalimin waa qof dulmi sheeganaya maxkamadda horteedu taagaya ama cid kaloo markaa dulmigiisa wax ka qaban karta ayuu sheegay waa banaanta wa mucarifin tacriif iyo markaasi qofkibaa lagu qiixayaa oo qofki si kale looma garanayo haddaan wax uu dhibsanaya lagu sheegin oo sida naanays oo kalea lama garanayo sharcigu waa ogol yahay in qofkaa marka waxaa haba dhibsadee ha noolada ama ha dhintee in la sheego oo ninkii hebel ahaa hebelkaas waa kee hebelkii hebel ahaa waa kee waa la garan waaye naanays uu caan ku yahay lakiin asaga uusan jeclayn baad ku sheegtay xaan kugu noqon mayso markaas wamucarifin wamuxadirin qof laga digayo xumaan buu ka tegey ama iminku wafaafinaya xumaantiiba in laga digo l hebel xumaan buu wadaa ee ka digtoonaada iska jira waa shay sharcigu ogol yahay wey walimudhirin fisqan qofka fisqi dibadda la yimaada khamrigii iyo markaa mukhadaraadkii o dhan buu dibadda la taagan yahay kaasoo kale haddii wax laga sheego asaguna xan ma noqonayso xan ma noqonayso oo la yihahdo kii markaasi faasiqa ahaa oo markaa khamriilaha ahaa oo xabaglaha ahaa ayaa halkan taagan sharcigu ma diidayo waayo asagaa fisqiga dibadda la yimid walimudhirin fisqan wa mustaftin mid fatwo dalbaya yani qof baa markaa qaadiu tagayo fatwu weydiinaya fatwadana wuxuu ka weydiinayaa qof xumaan sameeyey ayuu rabaa inuu ogaado arinkiisa oo wuxuu le hebel baa sidaa igu sameeyey oo caynkaasu sameeyey oo caynkaasu sameeyey bal xukumka arintaa muxuu noqonayaa fatwu doonaya in loo sheego ama waxaa same ama waxaa samayn ayuu doonaya walimudhiri fisq wamustaftin waman alaba alicaanata fii isaalati munkarin qof doonaya in laga caawiyo munkar zuulintiisa qofka doonaya in laga caawiyo asaguna markaas ciddaa munkarka samaysay si arinka arinkooda u caddeeyo dadku waa u sheegi karaa marka kuwaas waa laga soo reebayaa qof marka ama ha noolada ama ha dhintee arimaha ayagu sharcigu waa ogol yahay in qofkii marka wax lagaga sheego watakaafal aflo iyo markaasi yani takaaful samee can umuurin arimo inahu shaniye laysa lam yafus ma guulaysan bilxamdi mahad ilaa man afala qofka markaa aflada sameeya mooyaane takaafulku waxaa weeyaan qofku inuu ka indhalaabo waxyaalaha qaarkood inuu ka indhalaab sameeyo ayaa takaafulka la yidhaahdaa waana sifo markaasi wanaagsan ibnu xasmi aلظaahiri raximah اllah wuxuu oranayaa ina min cajaa'ib اlأkhlaaqi ana اlgaflaةa madmuuma waاsticmaaluha maxmuud yani cajaa'ibta akhlaaqda waxaa ka mid ah waxaa loo yaqaano kaflada iyo ka indhalaabka waa wax markaa madmuum ah asaalatan laakiin in la isticmaalo waa wax fiican maxaa loo jeedaa yani waxaad dhici karta inaad aragto waxyaalo badan oo aadan markaasi aadan aad dhibsanayso haddaadan ka indhalaabin waxaa dhici karta inaad dhib kala kulantaa dhici karta inaad dhib kala kulanto ayaa dhici karta gaar ahaan waxay ku saabsan ninka iyo reerkiisa waxaa ku saabsan ninka iyo caruurtiisa ninka iyo qaraabadiisa haddii wax badan oo ay samaynayaan ama adiga ay kugu samaynayaan aadan ka indhalaabin waa kugu adkaanaysaa noloshu bacdu salaf waxaa laga soo naqliyay inay yidhaahdeen tiscatu acshaari xusni اkhuluq fi اtakaaful xusni khuluqa marka loo qaybiyo sagaal meelood toban meelood marka loo qaybiyo sagaal ka mida waa takaafulkaas inaad waxaan u jeeda iska dhigto adoo lagu caayayo wax lagaa sheegayo lagu dulminayo inaad ka dhigto yadaan ogeynba waxaas waad ogtahay waad la socotaa haddana qofaan ogeyn baad iska dhigaysaa aafil baad iska dhigaysaa mid waxaaba boog baad iska dhigaysaa ninka shaacirkaana wuxuu yidhi laysa algabiyu bisayidin fii qowmihi laakina sayida qowmihi اlmutagaabi ma aha buu leeyahay abigu nin gabi ah qowmkiisa madax ooma noqdo nin nacasa qowmkiisa madax ooma noqdo laakiin ninka qowmkiisa madaxda u noqda waa almutagaabi waa midka abi abi isdhacs ka dhiga weeye waa midka isnacaseeya weeye marka waxyaalaha dadka qaarkood ay adiga kugu samaynayaan hadday tahay inay ku caayaan hadday tahay inay ku xantaan hadday tahay in wax kaa sheegaan waxaad ka soo qaadaa kaanahu inuusan dhicin kaanahu inaan la oran oo kale ka soo qaad adoo hadda maqlaya adoo hadda og waxaad ka soo qaadaysa kaanahu lam yakun shay-an inuusan waxaa dhicin qofaad qaraaba tihiin qofaad walaalo tihiin qof markaasi aad ahal tihiin qofaad saaxiib tihiin ayaa wax adiga kugu saabsan oo adiga marka aad dhibsanayso ayuu markaa kugula tacaamulaya waxaad ka soo qaadaysa waxaasoo dhan wax dhacay inaysan ahayn inaadan maqalo arag baad ka soo qaadaysaa marka takaafurka noocaasoo kalea waa xusnulkhuluqa toban marka loo qaybiyo sagaal ka mida weeye sagaal ka mida weye qofka noocaasa wuxuu ku noolaanayaa nolol wanaagsan haddii laakiin aad aad tidhaahdo wax kasta waxaan doonayaa sida aan rabo waa inay u dhacaan maya noloshaada markaasi waa adkaanaysaa nolol ciriiri ah baad ku noolaanaysaa waxaad dhici karta ahalkaagii ama aabbaha ama hooyada ama walaalaha si aan fiicnayn oon ixtiraam lahayn inay kugula tacaamulayaan haddaad marka arinkaa kula adiguna tirado maxay igula tacaamuli waayeen maxay i ixtiraami waayeen maxay sa i yeeli waayeen inay nolosha kugu adkaato laakiin adoo ujeeda inaan markaa lagu ixtiraamayn lagu tixgelinayn lagu maamuusaynin haddana ka soo qaad inaan waxba ka maqnayn o kale iska soo qaad hada huwa takaaful markaa nolol fiican oo degan baad ku noolaanaysaa ayib marka arrinkaas ayuu boorinaya watakaafal yani marka takaaful sameeyo indhalaab samee can umuurin arrimo fara badan ka indhalaab inahu shanihi lam yafuz markaasi ma guulaysto bilxamdi mahad dadku inay ammaanaan ilaa min kafal midka indhalaab ka sameeya mooyaane wuxuu nabigu yihi alayhi الsalatu wasalaam inaka in tatabacta cawraata الnaas afsadtahum wakidta an tufsidahum adigu haddaad dabagal ku samayso dadka ceebahooda muxuu xaa u sameeyey muxuu xasaa u leeyahay muxuusaa dadsaa yeesho afsadtahum waad fasahaadinaysaa aw kidta an tufsidahum waxaad ku waxaad ku siganaysaa inaad fasahaadiso marka arrimaha noocaasoo kalea waxaa la doonaya qofku inuu in badan ka indhalaabo intuu ka indhalaabi karo wuxuu sheekhu raximah llahu tacala laysa yakhlu lmaru min didin wain xaawala اlcuslata fii ra'si اljabal milcan inamaami wahjurhu fama balaga اlmakruha ila man naql daari jaara الsuuءi bالsabr wain lam tajid sabra fama axlى اnuql wuxuu sheekhu yhi raximah اllahu tacaala laysa yakhlu laysa yakhlu اlmaru qofku mid ka marnaanaya maahan min didin mid ka soo horjeeda wain xaawala haba isku dayo alcuslata inuu markaasi ku fogaado oo ku gaar noqdo fii ra'si jabal buur dhaladeeda halkana sheekh wuxuu tilmaamaya raximah اllahu tacaala yani qofku yani qof markaa kahor ka soo horjeeda yani ma waayayo cid mucaaradkaa qofku ma waayayo qof la leeyahay dadkao dhan ay wada ammaanayaan heli maysid oo arki maysid qof dadko dhan ay wada ammaanayaan arki maysid hadday cido ammaanto cid baa wax ka sheegeysa cid baa dhaleecaynaysa marka ha raadin dadka ridahooda ha raadin ilah ralaashiisa raadi yaysan wakti kaa qaadanin dadkao dhan raalli ha kaa noqdaan ha ku ammaanaan taa hasku mashquulin waxaad ku dadaasha ilahay raalli ahaanshihiisa taa raadi haddaad ilaahay raalli geliso ilah baa dad kaa raalli gelinaya xadiidku wuxuu tilmaamaya nebigu wuxuu yihi alayhi الsalaatu wasalaam man arضى الnaasa biskhaط اllaahi sakhط اllahu عalayhi wa askhaط calayhi الnaas qofka dadka raalligeliya kula raalligeliya wax ilaahay ka caraysiinaya ilaah baa u caroonaya dadkana asagaa u caraysiinaya dadkana caraa loo gelinaya qalbigooda waman arda allaaha bisakhati اnnaas qofka ilaahay raaligeliya dadku waxay ka caroonayaana ku raaligeliya ilaahay radia allaahu canhu ilaah baa ka raali noqda wa ardaa calayhi اnnaas dadkana asagaa ka raaligeliya waayo dadka quluubtoodu ilah baa gacanta ku haya hadduu asagu kaa raali noqdo dadka asagaa kaa raaligeli kara laakiin haddaad ilaahay ka caraysiiso oo dadki raaligeliso waa ilaha ka caroona dadka ku raaligeliso ilahna waa kuu caroonaya dadkana asaga ku caraysiinaya marka ha raali dadka raali ahaanshahooda ha ku dadaalan in badan dadka inay raali kaa raali noqdaan maxaa yeele irdaau nnaasi gaayatu laa tudrak baa la yidhaahdaa dadka raaligelintoodu waa yool aan la gaarin waa yool aan la gaarin weye ilaah baa ka ammaan heli waaye dadka ilaah baa ka ammaan heli waaye oo allihii abuuray oo kownka keenay bay dadka qaarkood aflagaadaynayaan rasuulkii loo soo diray oo ayaga dartood loo soo diray inuu badbaadiyo bay qaarkood aflagaadaynaya wax ka sheegayaan famaa baaluka anta ibnwasiir shiikhi loohan jiray maxamed ibn ibraahim alwasiir shiikh yemania buu ahaa aad baa loo dhibay sheikhaasi hadaladiis waxaa ka mid ahaa maa salima allahu min bariyatihi walaa nabiyu اlhudaa fakayfa ana ilaahay kama nabadgelin dadkiisi iyo khalqigiisi ilahay kama nabadgelin oo qur-aanka meelo badan buu ilahay inoogu sheegay isagoo la aflagaadaynayo yad ullaahi maqluula ilahay gacantiisu khayr waa ka xiran tahay waa yahuud baa saa odhanaya ina allaha faqiiru wanaxnu aqniya ilahay waa faqiir adhana qani baan dhahay yahuud baa waxaa ku hadlaya marka wuxuu leeyahy maa salima allahu min bariyatihi ilaahay kama badbaadin khalqigiisii walaa nabiyu lhudaa nebigii hanuunka loo soo dirayna hanuunka lala soo dirayna kama badbaadin oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxay ku sheegeen kaahin waxay ku sheegeen majnuun waxay ku sheegeen saaxir waxay ku sheegeen markaasi xumaan o dhan bay ku sheegeen marka ilah baa ka badbaadi waaye oo nebi maxamed baa ka badbaadi waaya alayhi salatu salaam wuxuu lehy fakayfa ana haddama anaa ka badbaadaya ma anaa ka nabadgelaya abadan ha sugin marka dadka hore inay kaa raali noqdaan ha sugin waxaa la soo wariyay inay culamada qaar yihaahdeen ida kaanat maxmadatu falaa budda min madama qolo hadday ku ammaanto qolo kale ku caayaysa qolo kalea wax kaa sheegaysa marka irdaau الnaasi gaayat laa tudrag waa yool aan la gaarin weeye ha ku dadaalin marka oo haska mashquulin dadku maxay raalli iga noqon waayeen maxaa lai wada ammaani waaye taa ha raadin heli maystaas haddaba sheekh wuxuu ku leeyahay yani qofku xataa hadduu buur karo oo meel cidlaa ku dhuunto waxaa markaa cid ka soo horjeeda oo mucaarad ku ah oo wax ka sheegaysaa waayi may qofkaasi ayib marka arinkaasi wakti badan yuu kaa qaadan laysa yakhlu maru laysa yakhlu yani qofku muusan ahaan mid ka khaali noqonaya ka marnaanaya min didin mid mukhaalif oo ka soo horjeeda wain xaawala haba isku dayo alcuslata gaar noqosho fii ra'si اljabal buur markaasi dhaladeeda iyo meesheeda sare halkaa haba ku dhuuntee cid baa wax ka sheegaysa oo markaa caayaysa wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala mil can الnamaami wahjurhu fama ballaqa اlmakruha ilaa man naqal mil ka leexo oo isaga tag can الnamaami qofka markaa namaamka dadka isku dira wahjurhu ka haajir famaa ballaqa اlmakruha xumaan dadka ma gaarsiiyo ilaa man naqla qofka warka naqliya mooyaane warka rara mooyaane warka qaada halkana sheekh wuxuu ka digaya raximah اllahu tacala waxaa loo yaqaan namiimada namiimadu waa isku dir weeyaan waa dadka la isku diro oo markaa loo kala warqaado ayaa namiimo la yidhaahdaa marka ninkaa namaamka ah ka fogow oo ha la saaxiibin oo warkiisa markaasi ha dhegeysan nabiguna calayhi الsalaatu wasalaam waciid daran ayuu markaasi sheegay oo ku saabsan ninkaa markaa dadka wax isku diraya qofka dadka isku diraya wicii daran ayuu markaa nebigu sheegay calayhi salatu wasalaam oo ku dhacay ninkaas laa yadkhulu janata namaam ayuu nebigu yidhi janno ma galo qofka namaamka dadka isku dira diradiraalaha janno ma galo lafdi kale laa yadkhulu janata qataat janno ma galo qataat waa isku macne waa qofka dadka warka u kala qaada wey kanuu ka qaadaya kanuu geynaya kanuu ka qaadaya kanuu geynaya wuxuu kaloo nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laba qabri baan soo maray winahumaa la yucadabaan labada qabri waa la cadaabayey wamaa yucadabaani fii kabiir wax weyn laguma cadaabayn ama axaduhumaa fakaana yamshi biاnamiima waama alaakharu fakaana laa yastatiru min albowl midkood shaqadiisu waxay ahayd isku dir labada qabri oo la cadaabaya midkood shaqadiisu waxay ahayd isku dir diradiraalo ahaa kanuu ka qaadaya kanuu ugeynaya kaasuu ka soo qaadaya kanuu ugeynaya hebel baa sidan lahaa heblaa sidan lahay warkaas u kala qaadaya ayb ka kale kaadida iskama hagaajin jirin marka wax weyn oy ka tegi waayeen laguma cadaabine wax yaroo markaasi agtooda wax weyn baan ahayn bay cadaab ku mutaysteen marka waa sifo aada u liidato weeye dadkoo markaas warka loo kala qaado oo markaa laisku diro waa sifo aada u liidata walaa tuطic kula xalaafin mahiin hamaazin mashaaءin binamiim alla wuxuu yahay aiici yani kula xalaafin mahiin mid kastoo liitoo dhaar badan leh marka warkiis ha maqli hamaazin oo xan badan mashaaءin binamiim oo u socod badan isku dirka iaadka noocaas leh wa markaas warkiisa ha maqlin marka ifadaasi waxaad moodaa hadda aad inay u badan tahay dadka warka kala qaadaya inay aad u badan yihiin dadka dadka isku diraya inay aad u badan yihiin qof markaasi waa inuu iska ilaaliyaa arrinka noocaasoo kale ah mil ka leexo oo isaga tag caninamaami diradiraalaha wahjuru ka haajir ma waxaa dhici ataa inuu ku baraba haddaad qof diradiraalaha marka aad la saaxiibto ood muddo markaa saaxiibo noqotaan waxaaba dhici karta adiguna inuu sifadii uu markaasi kugu saameeyo oo aadna diradiraalo aad noqoto famaa ballaqa almakruuha wax la karaahsadoo la kaho wax markaa la kahto wax la dhibsado dadka ma gaarsiiyo ilaa man naqala qofka warka naqlinaya mooyaane qof iska markaasi aan qalbiga qof kale waxba ugu haynin baa mid baa u imaanaya markaasa wuxuu leeyahay madaa war hayaba ninkii hebel aan is aragnay markaasi waxaasi waxaasi waxaasu kaa sheegayey marka qofkani qalbigiisa waa fayoobaa wax xumaanana kuma haynin ka warka soo naqliy oo u keenay ayaa markaa qalbigiisa waxaa ku riday qofkii markaa cuqdad buu qaadaya isla markiiba cuqdad buu qaadaya qofka warka looga sheegay waxaa dhici karta warkaa inuu been yahayba oo qofkan uusan warba warba uusan oranba isagoo uu samaynaya kani ayaa dhici karta marka famaa ballaqa almakruuha wax la karahsadoo la dhibsado dadka ma soo gaarsiiyo ilaa man naqala qofka warka naqlinaya mooyaane dad badanoo qalbigooda iska caafimaad qabo ayaa war lagu taabanaya qof kalaa war looga soo naqlinaya markiiba cuqdad buu qaadaya qofkii marka waa cudur xun weeyaan daari jaara suui daari u dhibri jaara suui yani jaarka xun bisabri sabr ogu ogu dhibri wain lam tajid yaadan helinba sabran wain lam tajid sabran haddaad sabri weydo sabri weydo fama axla nuqal alla maxaa ka wanaagsan inaad saga guurto meeshaas halkan sheekh wuxuu noo tilmaamaya raximah اllahu tacaala waxaa loo yaqaano mudaaraat mudaaraat iyo markaa mudaaraat iyo mudaahano labay kale yihiin mudaaraat waxaa la yidhaahdaa inuu qofku adduunyo bixiyo si markaa adduunyo kale ay ugu badbaado ama si ay diintiisa ugu badbaado ama si adduunyo iyo diin ugu badbaadaan labaduba mudaaraat baa la yidhaahdaa mudaahano waxaa weeye qofku inuu diintiisi uu bixiyo si markaa adduunye ugu badbaado bimacnaa mudaaraadku waa tanaaul wey tanaaul marka mudaaraadku waxaa weeyaan mudaahanadu waa tanaasul labaduba laakiin marna wuxuu ka tanaasulayaa adduunyadiisi si adduunyo kale ugu badbaado ama diinkiisa ugu badbaado ama labaduba ugu badbaadaan mudaaraad baa la yihahdaa mudaahano waxaa weeye qofku inuu diintiisa ka tanaasulo si xooga adduunya u helo mudaaraad baa la yihahdaa mudaahada la yihahdaa marka mudaaraadku wax banaan wey sharcigun waa ogolya nabigu calayhi salaatu salaam markii ay soo duuleen nimankii gaalada ahaa oo magaaladii markaas madiine ay soo kor fariisteen axzaab qaswat axzaab wuxuu n markaasi weydiiyey labadii sacad sacad markaas ibnu mucaad iyo sacd ibnu cubaada oo midna ahaa aws madax u ahaa midna khasraj madax u ahaa ayaa nabigu wuxuu weydiiyey calayhi salaatu salaam bal ka warrama haddii aan magaalada madiina waxa ka soo baxaya yani miraha ka soo baxaya wax ka mid aan siino si inooga noqdaan waa mudaaraad mudaaraad baa la yidhaahdaa marka cidda aasle dhib bay ku geysanaysaa inaad iska maslaxdo ood markaasi waxa uu kaaga tegaya aad iska siiso oo wax markaa fiican si adduunkaa kugu badbaado ama diintu kugu badbaado ama labadu kugu badbaadaan laakiin mudaahana hadday noqoto mudaahana waxaa weeye diinkaaga ka tanaasul si adduunyada kugu baaqi noqoto taas lama ogola waduu low tudhinu fayudhinuun marka mudaharada nooca sharcigu waa diiday marka sheekh wuxuu leeyahy raximah اllahu tacaala jaar xun hadduu daris kula noqdo jaar xun hadduu daris kula noqdo mudaaraad kula dhaqan bimacnaa iska sasab isaga tanaasul u dhimri yani waxaa weya si dabacsan kula dhaqan waayo jaarku xaq buu kugu leehay jaarku xaq buu kugu leehay xataa wain kaana kaafiran oo jaarka saddex baa loo qaybiyaa mid hal xaq buu leehay midna laba xaq buu leehay midna saddex xaq buu leehay midka hal xaqa leh waa jaarka gaalka ah xaquljawaar buu kugu leeyahay jaarka muslimkana laba xaq buu kugu leeyahay xaquljawaar iyo islaamnimadii xaqeedii jaarka haddana qaraabadaana saddex xaq buu kugu leeyahay xaquljawaar iyo xaqulislaam iyo xaqu markaasi alqaraaba marka xataa hadduu gaal yahay xaq buu kugu leeyahay inaad xaqiisa ilaaliso cabdullahi bn cumar radi allahu canhu in badan waxaa laga maqlay isagoo yidhaahdaa hal ahdaytum lijaaratina alyahuudiya war wax ma siiseen gabadhan jaarka naloo yahuudiyadda wax ma siiseen in badan ba ku celcelin jire marka in wax la siiyo dadka jaarka kula ah wain kaanuu kufaaran waa markaa shay sharciga weeye nabigu calayhi salatu salam wuxuu yihi maa zaala jibriil yuusiinii biljaar xataa danantu annahu sayuwarihu kama zuulin jibriil inuu igu celcelinayo xaqa jaarka ilaa aan mooday in markaas uu leeyahay waa isdhaxlayaanba nabigu alayhi الsalaaة asalaam wuxuu yihi wallahi laa yumin wallahi laa yumin wallahi laa yumin saddex jeer ku celiyey saxaabadu waa weydi waxay rasul allah kuwaas waa kuwa wa halaagsameene qaala nabig wuxuu yihi alayhi الsalatu asalaam man laa yaأmanu jaaruhu bawaa'iqahu waa midka jaarkiisu man laa yaأmanu jaarahu bawaa'iqahu bawaa'iqdiisa iyo dhibaatooyinkiisu waa midkaysa ka badbaadayn jaarkiisu kaasi iimaanka uu sheeganayo iimaan saxa ama iimaan kaamila kaasi maaha wuxuu kaloo nebigu yihi alayhi الsalatu asalaam man kaana yu'minu biاllahi walyowm اlaakhir falaa yudi jaarahu qofka ilaahay aakhira rumaysan jaarkiisa yuusan dhibin jaarkiisa yuusan dhibin marka jaarku xaq badan ayay markaa leeyihiin waxaa la doonayaa hadday kugu xumaadaan inaad markaa mujaaraad mudaaraad inaad samayso aad markaas u tanaasusho aad u tanaasusho caruurtaadi caruurtoodii baa dagaalamay walaalaha iyo walaalahood baa dagaalamay dhibka adu mar kasta adugu qaado adu taxamul mar kastaba iyaga xaggooda wax dhiba ha u geysanin ayib ilaah baa kaaga hilinaya haddaa adigu marka iyagu ay ku dhibayaan xagga alle waxaad ka helaysaan nasri iyo gargaar xagga alle ayaad helaysaa marka waxaa la doonayaa inaad markaasi mudaaraadkaa samayso ayib sabirkaa kula dhaqan oo markaa u sabir oo u adkayso maxaa yeelay sabirku wax qofka la siiyo waxa ugu weyn weeye maa ucطiya axadu caطaءa khayra wa awsac min الصabri qof waxa la siiyo waxa ugu waasacsan sabir ba ugu waasacsan cumar bn khaaab radi alahu canhu waxaa laga soo wariyey inuu yihi wajadnaa khayra cayshina fi الصabri nolosha wanaagsan nolosheenna wanaagsan waxaan ka helnay sabir wax kastoo kula kulma u sabir waad ka baxaysaa ayib shaacirkaana wuxuu lahaa aلصabru miثlu smihi muru madaaqath muru madaaqatu laakiin cawaaqibuhu axlaa min alcasali sabirku magaciisa oo kale weeye sabirku dacarta le asabir waa dacarta weeye dacarta waa la garanaya dhadhankeeda marka sabirku dacartuu la mid yahy magaciisuu la mid yahy murun madaaqatu laakiin cawaaqibuhu axlaa min alcasali laakiin cirib dambeedkiisu malab waa ka macaanya wax kastood u sabirto wuxuu doono ha ahaado cirib dambeed wanaagsan buu yeelan doonaa laakiin marka hore ayaa waxaa way dadku aysan wada sabraynin wuxuu sheekhu le raximah اllahu tacaala daari mudaaraad samee tanaasul samee turitaan samee jaara suui jaarka xun mudaaraad samee oo markaasi tanaasul u muuji daari jaara suui jaarka xun mudaaraad u samee bisabri sabr aad markaa mudaaraad ugu samayso dulqaad wain lam tajid sabran sabir haddaad weydo oo sabri weydo oy noqoto inaad dhib u geysato faman axla nuqal alla maxaa ka wanaagsan guuritaan isaga guur markaas intii jaarkaagu dhib kaa sheegan lahaa isaga guur oo meel kale isaga guur isaga tag kul hada waxaa markaas la ilaalinayaa xaqa jaarka ayaa la ilaalinaya jaanib الsulطaana waxdar badsahu laa tucaanid man ida qaala facal laa tali اxukma wainhum sa'aluu raqbaة fiika wakhaalif man cadl ina niصfa الnaasi acdaaء liman waala axkaa wliy اأحكاam hada in cadل fahuwa kaاlmaxbuusi can ladaatihi wakilaa kafayhi fi اlxashri tuqal wuxuu sheekhu leh raximah اllahu tacaala jaanib ka dheerow asulطaana ninka madaxda ah ka dheerow oo isaga tag waxdar iska ilaali badsahu inuu ku qabto iyo ciqaabtiisa iska ilaali laa tucaanid yani mucaanid ha ku noqon ha caanidin oo ha ku madax adkaanin man qof idaa qaala markuu afka hadal ka sheego facala ficilna ku daraya ficlahaan u samaynaya laa tali yani ha tawalinin alxukma xukumka iyo qadaaga wainhum sa'aluu haba ku weydiistaan ay saaluuka ha ku weydiistaan adiga rabatan acayl fiika adiga kuu qabaa darteed wakhaali khilaaf man cadala qofka kugu canaanta inaad xukumkii qaban weyda qofka kugu canaantaa waxaa markaas qofkaasi khilaaf warkiisa ina nisfa annaasi dadka kala bar acdaanu cadow waxay u yihiin liman weliya axkaama ninka markaa xil qabta oo mas-uul noqda haadaa arinkaasi in cadala waa hadduu cadaalad sameeya fa huwa ninkii xaakimka ahaa kalmaxbuusi maxbuus buu la mid yahay kii laga xabisay can ladaatihi macanyaalkiisii wa kilaa kafayhi labadiisa gacmood mid kastoo ka midan ah tuqalu waa la katiinadayn fi اlxashri maxsharka iyo qiyaabaha halkan shekh wuxuu ka warramaya raximah اllahu tacaala nimanka madaxda in markaasi aan lagu bixin oo aan lala dagaalamin ayib ninka sultaanka isaga dheerow kana iskana ilaali markaasi inuu ku qabto iska ilaali laa tucaanid man ida qaala facal mucaanid ha ku noqon mid madax adag ha ku noqonin yani qof markuu ficil afka ka sheego ficil ahaana markaas u bedelay bimacna nimanka madaxda iska ilaali weye waayo ninka madaxda de awood buu leeyahay nin madax hadaad la muranto la doodo oo isku taagto dee aduunbaa dulli ku dambaynaya aduunbaa dulli ku dambaynaya yani wuu ku xirayaa hadduu ku xirana waxaa dhici karta adoo marka hore ay suurtagal ku ahayd inaad afka wax ka sheegto oo ay ku banaanayd inaad dadka afka wax oga sheegto inaad markaasi intaad xumaan aragto aad tidhahdo markaasi madaxweynihii inaad ku kacdo ood markaasi khuruuj ku samayso inaad la timaado ayib oo ay dhacdo markaasi inuu ku xiro haddii lagu xiro marka xataa afka waxaad ka sheegeysay kuma suurtoobayso afka waxaad ka sheegeysay kuma suurtoobayso marka munkarka zuulintiisu waa maraatib xataa dad munkar ku aragtay zuulintiisu waa maraatib man ra'aa minkum munkaran falyugayiru biyadi fain lam yastatic fa bilisaani fain lam yastatic fa biqalbihi haddaad gacantii awoodi kari weydey ood afkii awoodi kari weydey qalbiga ka dhac markaas haddaad og tahay inaadan ka badbaadaynin haddaad og tahay inuu dhib kuu geysanayo waa markaasi afka haka sheegine qalbiga ka dhac ayib wixii markaa macsiye ah laguma aeecaya ninka madaxda ah wixii macsiya laguma aeecayo inama aacatu fi lmacruuf waxaa laisku aeecaya wixii wanaag ah laakiin ha usoo banbixin inaad caydo inaad la dagaalanto inaad markaasi dadkii aad ku soo kiciso arinkaa iska ilaali waayo alkhuruuj cala alxukaam waa shay markaasi sharcigu diiday dhib mooyaane dheef maleh dhib mooyaane dheef maleh nimanka madaxdaana waxaa markaasi in loo duceeyo inuu ilahay islaaxiyo taasaa markaa mashruuc ah salafkana saasay samayn jireen way u duceyn jireen nimanka markaasi madaxda ah marka jaanib sulطaana jaanib ka dheerow oo isaga tag asulطaana ninka madaxda waxdan ka digtoonoo badsahu qabashadiis inuu ku qabto markaasi iska ilaali hadduusan macsiya ku amrin wuxuu kugu leeyahay aaco oo aacadiisu waajib bay kugu noqonaysaa man yuic اamiira faqad aطaacanii nabiga ohanaya alayh الsalatu salaam qofka amiirka aeeca iyo madaxweynaha anigu i aeecay ayib wman aطaacanii faqad aطaac allah qofka aniga aeecana ilah buu aeecay marka waa isku xiran yihin aacadkii aiicu اllaha w aiicu الrasuula uli اmri minkum ilahay aeeca oo rasuulkiisa aeeca oo madaxda aeeco warkooda maqla ayib kadib sheekh wuxuu tilmaamay raximah اllahu tacaala iska ilaali xukumka xukum iska ilaali ayib xataa hadday ku weydiistaan oo ku yidhahdaan adaanku doonaynaa cid kale ma rabno adu xukunka noo qabo waxay markaasi ha yeelin oo warkooda ha maqlin wakhaalif man cadal cidda kugu canaananaysa oo ku ohanaysa maxaad u qaban weyday arrinkaas kuwa sidaa ku ohanaya kugu canaananayana waxay markaasi khilaaf oo warkooda diid nabigu alayh salatu salam saxaabada qaar waa la taliyey war xukumka iska ilaaliya buu yidhi xukumka iska ilaaliya waxaa ka mid ahaa abu dar wuxuu ku yihi ya abaa dar inii araaka daciifa abu darow waxaa ii kaa muuqata inaad tahay nin daciif ah wa inii uxibu laka maa uxibu linafsii waxaan kuu jeclahay waxa naftayda aan u jeclahay falaa ta'marana cala اثnayn walaa tuwaliyana maala yatiim laba qof ha u talin qof agoonna maalkiisa gacan markaa mas-uulha ka noqon nabigu abu dar buu la talinayaa abu dar ayuu la talinayaa marka xukumkoo la qabto waxaa markaasi yani dhib mooyaane qofku dheef ka heli maya aakhara marka la eego dhib buu kala kulmaya dhib badan ayuu kala kulmaya marka xukum ha qaban qaadina ha noqon qaadina ha noqon ayib oo nabigu calayhi الsalatu wasalaam wuxuu sheegay qudaaddu inay saddex yihiin inay saddex yihiin qudaaddu laba naartay gelayaan midna jannaduu gelayaa midka yani waxaa weeye markaa jannada gelaya waa rajulu carafa alxaqa ama calima alxaqa faqadaa bihi fahuwa fi اljanna waa nin xaqii gartay oo dadkii ku kala xukumay jannaduu gelayaa labada naartay gelayaan midu waa rajulu qaضىa linaasa calى jahli fahuwa fi الnaar dadkii buu markaasi aqoon darro ku kala xukumay ahlu naar buu noqonaya wa rajulu jaara fi اlxukmi fahuwa fi الnaar mid asagoo garanaya garab marayna asna markaasi naarta ayuu markaasi gelayaa marka qof waa inuu iska ilaaliya arrinka noocaas oo kale ah wuxuu sheekhu yihi raximah اllahu tacaala ina nisfa الnaasi acdaaء liman waliya اlaxkaam hada in cadl dadku cadow waxay u yihiin dadka niskoodu cadow way u yihiin qofka markaa xil qabta waa hadduu cadaalad sameeyo hadduusan cadaalad samaynna iska daa markaasi arrinku waa kasii fogyahay intaas intaa arrinku waa kasii fogyahay ayib wuxuu ku sheegay ninka xaakimka ama ninka xil qabtay maxbuus buu la mid yahay qof laga xiray ladaadkiisi iyo macaanyaalkiisi wakilaa kafayhi fi lxashri tugal labadiisa gacmoodna aakhare markaasi waa la xirayaa bimacnaa waxaa loo jeedaa yani hadduu xumaan sameeyo oo uu dhib sameeyo oo mas-uuliyaddii xilkii la saari uu ka soo bixi waayo aakhare markaasi labada gacmood ayaa markaasa lasugu xiraya dhuunta markaas saasa qorta loogu xiraya ta labada gacmood saa lasugu xiro ayaa qorta loogu xiraya oo halli baa markaa lagu samaynaya marka dhibku yani xilka qabashadiisu yani dhib badan ayaa markaa lagala kulmaya waayo waxaa dhici karta qofku intuu xil qabto inuu haddana ka soo bixi waayo oo xilkii xaqiisa uu gudan waayo nebiguna wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam yani ma jiro qof markaasi mas-uul noqonaya yani qof raaci ah oo xil loo dhiibay oo dhimanaya maalinta uu dhimanayo wahuwa khaashun liraciyatihi asagoo raciyadiisii aan si cadaalad ah u maamulin ilaa waljannatu calayhi xaraam jannadu xaaraan bay ka tahay waa arrin aad culus weeyaan maa min cabdin ystarciihi اlahu raciyaة ymuutu ywma ymuut wahuwa kaashin liraciyatihi ilaa xarama اllahu calayh اljanna yani ma jiro qof ilahay xil u dhiibay oo mas-uuliyad saaray oo xilkii loo dhiibay siduu ah aan oga soo bixin oo raciyadii iyo dadku mas-uulka u xaaqishay oo khiyaameeyey ilaa jannadu waa ka xaaraam waa arrin aad culus weeye dadku maanta xukumka aad bay u raadinayaan ay ariiq oo qof uu ku heli karo ama uu qaadi ku noqon karo ama uu mas-uul ku noqon karo dowladda u shaqeeya waa raadinaya in badan oo ka mid ah ma doonayaan inay markaasi cadaalad wax ku maamulaan ma doonayaan in markaasi in ay dadkaasi cadaalad u sameeyaan inay sharciga raacaan in badan oo ka mida ma doonayaan wuxuu doonayaa un bas halka inuu ku fariisto xilka inuu qabto bas naf wax dantiisa ku saabsan ayuu u doonayaa bas inuu meesha wax dhaqaalaha ka helo ayuu danaynaya maalinta uu qabtana cidna ma yaqaano dadka noocaasa waxaa sugaya waciidkaas aadka u daran ayaa markaa sugaya salafku markaas waa iska ilaalin jireen xukumka oo aad marka uga carari jireen abu qilaaba cabdullahi ibn zayd aljarmi raximah ullah isagoo shaam jooga ayaa markaa qadaaga loo soo bandhigay markaasuu soo cararay xaggaas iyo yamaama ayuu u cararay qaarkood waxay iska dhigeen nacasyo nacasyo sida sufyaan athawri oo kale qof waarar oo kale ayuu iska dhigay si markaa qadaagii looga daayo abu xaniifa raximah اllahu tacaala qadaagii ayaa markaa loo dhiibey oo laga dalba inuu qabto abu jacfar almansuur ninkii lo ohan jiray waa usoo bandhigay wuu diidey kadibna waaba la xirayba qaarkood yani dhibaatooyin badan bay la kulmeen marka qofka caaqilka waa qofka isaga fogaada arrimaha noocaas oo kale ah jaanib sulطaana sulطaanka ka dheerow oo waxdan iska ilaali badshahu qabashadiisa iyo ciqaabtiisa laa tucaanid mucaanid ha ku noqon mid madaxdaag ha ku noqon man idaa qaala facal qof markuu afka ka hadlo ficil u bedelaya ha ka hor imaan laa tali xukma xukumka ha qaban wainahum sa'aluu yani waxaa markaas haba ku weydiistaan sa'aluuka adiga rakbatan fiika inaad u qabato haba ku weydiistaane rakbatan fiika jacayl ay kuu qabaan wakhaalif khilaaf man cadala qofa kuu caananaya oo ku ohanaya maxaad u qaban weyday kaasi khilaaf ina niصfa الnaas dadka kala bar acdaanu cadoway u yihiin liman weliya اaxkaama kuwa xilka qabta dadka xilka qabta dad badan cadoway u yihiin haada yani arrinkaas in cadala waa hadduu cadaalad samey hadduu cadaalad sameeya cadow u yihiin famaa baaluka hadduu cadaalad samayn waayo hadduu cadaalad samayn waayo way kasi daranta fahuwa kalmaxbuus wuxuu u jeedaa qofku hadduu xil qabto macaanyaal badan waa isaga tegaya oo waxyaala badanoo markii hore uu samayn jiray wuu ka dheeraanaya oo dadkii ma soo dhexgeli karo meelihii marka hore uu fariisan jiray ma fariisan karo ayib meelihii uu tegi jiray ma tegi karo wuu cabsanaya amnigiis wuu cabsanaya sida dadka caadiga shacabka xilligay doonaan soconaya meeshay doonaan tegaya asaga markaasi ma awoodi karo maxaa yeele naftiisi waa cabsanaya marka muxuu leeyahay fahuwa kalmaxbuusi wuxuu la mid yahay maxbuus oo kale mid laga xiray can ladaatihi macanyaalkiisi wa kilaa kafayhi labadiisa gacmood mid kastoo ka midana tuqalu waa la xiri oo qoortiisa lagu xiraya fi lxashri fii yowm alxashri maalinta dadka markaasi la kulminayo oo markaa maxsharka laisugu keenayo ina linaqsi wاlاstiqaali fii lafdati اqaadi lawacda wamaal wuxuu sheekhu le raximah اllahu tacaala ina linaqsi ina linaqsi naqsiga iyo wاlاstidqaali culayska fii lafdi اlqaadi ku sugan lawacdan wacdi iyo wamaala tusaale weye ina lawacdan wacdi iyo wamaala tusaale ayaa linaqsi ku sugan naqsiga iyo wاlاstidqaali culayska naqsigaas iyo istidqaalkaasoo fii lafdi اqaadi qaadi markaa lafdigiisa ku sugan si kaluu doonaya sheekhu inuu inoo tuso arinkan qadaagu inuusa arrin fudud ahayn inuu si kale inoo tusu doonaya oo wuxuu leeyay lafdiga alqaadi ayaaba laga fahmayaaba inuusa sahlanayn qadaagu oo maxay yihiin lafdiga alqaadi waxaa ku sugan naqsi iyo istidqaal baa ku sugan naqsiga uu sheegay waxa waa ismi manquusu u jeedaa ismiga manquuskuna waa alismu almucrabu alladii aakhiruhu yaaun laazimatun maksuuratu maa qablaha manquus baa la yidhaahdaa marka naqsigaas ayaa ku sugan istidqaalna waa ku sugan yahayoo iqalna waa ku sugan yahay marka la craabayo xaalatu rafcaha iyo xaalatu jarka waa lagu qadaraa xarakada maxaa loogu qadara liiqal marka wuxuu leeyahay wacdi iyo waano waxaaba kugu filanba lafdiga alqaadi ayaa waxaa ku sugan naqsi iyo iqal culays iyo nuqsaan baa ku sugan marka lafdigaas kaba qaado lafdiga waa kugu filanba lafdigaa ka qaado haddii lafdulqaadi iqal iyo markaasi ay nuqsaan ku sugan yihiin haddii aad qabato xukumna iqal noocaas ah iyo naqsi noocaas ad la kulmaysaa macnuu waa saas wey wuxuu leeyahay ina lawacdan wacdi iyo waano iyo maala tusaale labadaas waxay ku sugan yihin naqsi naqsi bay ku sugan yihiin iyo walistiqaali istiqaal bay ku sugan yihin oo fii lafdat qaadi qaadi lafdigiisa ku sugan laa tasal laa tusaawi uma dhiganto ladat اlxukmi xukumka markaasi macaankiisa bima daaqahu اlmarءu qofku wuxuu dhadhamiyey ida maru incazal qofka markuu xukumka ka tago laa tusaawi ooma dhigmayso ladat اlxukmi xukumka macaankiisa bima daaqahu اlmaru qofku wuxuu dhadhamiyey id ilmaru incazal qofka markuu casilmo oo xukumka ka tago yani wuxuu leeyahay markaad xukum ka tagto dhibka kaa soo gaaraya iyo macaanyaalkii aad ka helaysay intaad xukumka haysay iskuma dhigmaan oo dhibka kaa soo gaaray ayaa ka badan halkaa inoo jooga ku soo celin doonaa insha allah